بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتفسير القرآن سورة إسراء سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا إلهي سبحانه وتعالى آيادا وحنو شيغيا nimankaasi waxay damceen nabiga calayhi salaatu wasalaam inay xoog ay kaga saaraan oy ka dhoofiyaan magaaladaas maka ah waxaa layidhi haddii ay sidaa yeelaanna way halaagsami lahaayeen sababtoo ah waxaa weeye ummadihii hore qoom alla qoomkii nabigooda inay saaraan isku day waa la halaagay ma dhicin qoom oo nabigoodii rasuulkoodii saaray oo iyaga meeshii nabad ugu sii noolaaday ma jirto marka ilaahay wuxuu yidhi sunnata man arsalnaa haadihi sunnatu man arsalnaa sunnatu man sunnadiisii weeye qad arsalnaa aan diray qablaka adiga hortaada oo min rusulinaa annaga rusushadana ka mid a min rusulinaa rusushadana ka mid a haddii ay qoomkooda saaraan rasuulkooda waxaa weeyaan oo dhexdooda ay ka bixiyaan waa la halaagayaa walaa tajidu mana helaysid nebi maxamedow lisunnatinaa annaga sunnadannada taxwiilan wareejin uma helaysid aqimi asalaata salaadda oog waxaa weeye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam daa'iman qur'aanka waxaa ka mid ah sida muxuu ahaay uu nabiga ula hadlayo markii gaalada iyo dhibkooda in badan laga soo sheekeeyo iyo waxyaabaha ay samaynayaan yaa waxaa la yidhahdaa waxaasoo dhan ha u aaba yeelin adiga ilaahay ku tasbiixso adiga ilaahay xus saasoo kale marka aayaddani waxay u sheegaysaa aqimi asalaata salaadda oog baa layidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam liduluuki ashamsi qoraxda zawaalkeeda oog liduluuki ashamsi ilaa khasaqi alleyli qur'aan waxaa ilaa khasaqi alleyli habeenka madowgiisa laga gaaro wa qur'aana alfajri iyo fajarka qur'aankiisa ina ina waxaa weeye ina qur'aana alfajri fajirka qur'aankiisa yacni salaatulfajriga waa salaada subaxe kaana wuxuu ahaaday mashhuudan kii la xaadiro waxaa weeye aqimi asalaata salaada oog liduluuki ashamsi ilaa khasaqi alleyli waxaa weeye xaafid baa laleeyahy ilaa wuuba tukanayaa moxamed salaada awqaaddaa la sheegay oo min waqti zawaali shamsi cinda dahiira duhurkii markay qoraxdu zuusho waxaa weeye salaada tuko ilaa waqti dulmati alleyli ilaa laga gaaro habeenka ilaa ay ka madoobaato markaa waxaa duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii iyo cishihiiba halkaasay ku jiraan wa qur'aana alfajri salaada qur'aankii yacni fiiri si ay qiradana loo dheereeyo loona khushuuco wa qur'aana alfajri salaada fajarkana oog baa la yidhi wa aqim salaata alfajri ilaahay wuxuu ka cabiray qur'aanu fajri buu ka cabiray maxaa yeelay itaalatu alqiraa'ati fiihaa baa la sunneeyaa ina qur'aana alfajri fajarka qur'aankiisa kaana wuxuu ahaaday mashhuudan kii la xaadiro malaa'igta ayaa xaadiri waxaa weeye ka maalintiina way xaadiri nabigeenna wuxuu ku yidhi xadiid saxiixa oo bukhaari ah yatacaaqabuuna waxaa isla cirbinaya oo isbedelaya fiikum idinka dhexdiinna malaa'ikatun bileyli malaa'ig habeenkii idinla joogayso iyo wa malaa'ikatun binnahaari iyo kuwa maalintii joogayo fayajtamicuuna waxay ku kulmayaan fii salaati alcasri wa salaati alfajri sidaas ayay aayaddu ishaaraysaa ay ishaaro oo sidaa a weeye marka faduluuku shamsi zawaaluha wa huwa ishaaratun ila aduhri waalcasri duluuku shamsiga waxaa la ishaaray duhurkii iyo casarkii wa khasaqu leylina waxaa la ishaaray maqribkii iyo cishihii wa qur'aanu lfajrina waa salaa marka shantii salaadoodba xaggaas intaa markaad tukato shantii salaadood ahayd wa min dhexdiisana qaar ka midana tahajad ku dadaal bihi qur'aanka waxaa weeyaan ku tahajudoo ku dadaal wa min alleyli fatahajad bihi bilqur'aani qur'aanka ku tuko salaatuleyl ku tuko naafilatan iyadooo iyadoo ziyaara ah laka adiga kuu tahay baa layidhi nabigeenna naafilatan laka markaad huwado waxoogaa kadib kac oo qur'aanka ku tuko iyo tatawuco adiga waxaad mudan tahay an yabcahaka inuu ku soo saaro rabbuka maxmuudan oo la mahadiyo oo awaluuna walaakhiruuna ay ku mahadinayaan waxaa weeye wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas casaa min allaahi waajibatun weeye oo waxaa weye waa xaqiiqo weeyaan marka sidaa daraaddeed waxaa weeyaan casuka marka waa xadiidkii dheeraa oo muxuu ahay saxiixaynka ku yiilayrana uu weriyey oo nabiga garab loo keenay oo nahasha nahshatan oo uu xadiidkii dheeraa qiyaamaha uu ka sheekeeyey shafaacatlcudmaa aydaa aayadan oo waxaa weeye casaa waxaa xaq waajiba an yabcahaka inuu ku soo saaro rabbuka rabbigaaga maqaaman darajo maxmuudan oo la mahadiyo waxaa weeye kuwii ugu horreeyey adduunka min nebi aadam ilaa kuwii ugu dambeeyey ilaa qiyaama saaca yaa markuu u shafeeco oo maxsharka ka kaxeeyo markaasay muxuu ahay kuwa alawaluuna alshafaacatu alcudmaa ayaa loo jeedaa waqul rabbi adkhilnii mudkhala sidqin wa akhrijnii mukhraja sidqin wajcal lii min ladunka sultaanan nasiiraa waqul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow rabbi rabbigayow adkhilnii igeli mudkhala sidqin gelin runa igeli wa akhrijnii iga saar mukhraja sidqin marka waxaa weeye adkhilnii culimmada qaarkood qabrigay ku fasireen laakiin qabri sha'ni oo min ashuquuna waxaa weeye waxaa dhici karta ee maka iga bixi oo mukhraja sidqin wa adkhilnii madiine igee jihaadkii hayaada oo dhan nolol tijaaro haddaad samaynayso wax kasta oo waa duca caam ahoo wax alla waxa aan gelayana ilaahuw si geli iyadoo si dhaba ii geli waxaan baxayana ilaahu waqul waxaad taa rabbi rabbigayow adkhilnii igeli mudkhala sidqin gelin run ah oo wa akhrijin wajcal lii ilaahu ii yeel min ladunka adiga agta sultaanan sultaan ilaahu ii yeel nasiiran oo ii gargaaro yeel waqul jaa xaqu waxaa weeye culimada qaarkood waxaa qabrigayga igeli qabrigayga iga soo bix baxhi bachiga wanaag ibnu cabbaas iyo xasan iyo daxaaq waxaa yidhaahdeen madiine igeli oo munawara iyo khuruujaho maka uu ka baxay markii ay gaaladu bixiyeen iyo in kaleeto oo intaa ka badan ayaa lagu fasiray waqul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow jaa'a alxaqu xaqii waa yimid wazahaqa albaatilu baatilkiina wuu zuulay ina albaatila baatilkii kaana wuxuu ahaaday zahuuqankii zuuluu ahaaday waqul waxaad tidhahdaa jaa'a alxaqu wazahaqa albaatil nuurkii islaamkaa iftiimay waxaa waa islaamkii baatilkii iyo ansaartiisi iyo kufrigii iyaguna way jabeen waxaa weeye shirki iyo wathani maanta kadib ma jiro ina albaatila kaana zahuuqan maxaa yeelay weligii baatil sugnaado lama arag wuu baaba'ayaa wuu dhammaanayaa xataa haddii mararka qaarkood uu xoog iyo waxyaabo ka muuqdo waa sidii waxoogaa holaco haddana intuu waxoogaa kor u kaco haddana damayo weeye waxaanu ognahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu maka galay caama alfatxi xowla alkacbati waxaa jeeday saddex boqol iyo lixdan sanam fa jacala wuxuu guda galay yadcanuhaa bicuudin inuu waxaa weeye bicuudin ul uu ku hayay fii yadihi buu saa ugu dhufanayay wayaquulu wuxuu odhanayay jaa'a alxaqu wazahaqa albaatilu ina albaatila kaana zahuuqan waxaa weeye sana ma jiri ilaa khara liwajhi markaasuu dhacay markaasay jajabeen ina albaatila kaana zahuuqa wanunazilu waan soo dejinaynaa min alqur'aani qur'aankan xaggiisa maabaan soo dejinaynaa huwa isagu wa shafaa'un waxaawy caafimaad ah iyo waraxmatu naxariis lilmu'miniina mu'miniinta ayuu naxariis u yahay aayaadka qur'aanka ee cadiimka ah quluubta ayay caafinayaan jahliga iyo baadida ayay muxuu ahaye ayay tirtirayaan midhirka ay naftu mirdhayso iyo hawada iyo nasta iyo bakhaylnimada iyo xasadka ayay ka bahirayaan waa raxmad oo mu'miniinta oo iimaan iyo xikmad iyo khayr cad ayay u wadaa walaa yaziidu aldaalimiina daalimiintana uma kordhiyo ilaa khasaaran qur'aan kani gaalada markay maqlaan halaag iyo baaba maxaa yeelay ma rumaynayaan waxay sii kororsanayaan gaalnimo iyo baadinimo ayay sii kororsanayaan wa idaa ancamnaa halkana ilaahay wuxuu inoo sheegayaa asalba qofka hadduusan diin ilaahay haysanin sida uu yahay inuuna meelna ku sugnaanaynin wa idaa ancamnaa haddii aan u nicmayno cala alinsaani bini aadamkan insaanka acrada wuu jeedsanayaa wana'aa wuu la fogaanayaa bijaanibihi dhinaciisa oo waxaa weeye bini aadamka nicmada ilaahay oo oo caafimaad ah oo nabadgelyo ah oo oo tanaadnimo iyo hodannimo ah wuu ka jeedsanayaa daacada ilaahay iyo cibaadada ilaahay rabbigiina wuu ka fogaanayaa isagoo kibirsan ayuu sidaa yeelayaa waxaa weye acrada wuu jeedsanayaa wana'aa wuu la fogaanayaa bijaanibihi dhinaciisa waidaa massahu shar waidaa massahu sharu insaankii sida ah haddii hana shar hadday taabato oo shadaa'id iyo masaa'ib iyo abaar iyo jiro iyo musiiba hadday u timaado kaana wuxuu ahaaday ya-uusan kii quusto mu'minkuna saa ma ahaanine fi saraa'i waadaraa'i labadaba waxaan ognahay inuu muxuu ahaaye uu ilaahay marna ku shukrinayo marna uu u sabrayo idaa masahu sharu kaana ya-uusan qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow kullun mid la arkaba yacmalu calaa shaakilatihi dariiqadiisa iyo diintiisuu wadanayaa kullu axadin yacmalu waxaa weye jidkiisa iyo dariiqadiisa kii hanuuna hanuun kii baadi a baadi in kaanat nafsu linsaani hadday tahay mushriqatan saafiyatan waxaa ka soo fulaya waxyaabo wan wanaagsan oo fadli badan naftiisa tu faajira oo dembiila oo gaala hadday tahayna waxaa ka soo fulaya afcaal xunxun oo shar badan waxaa weeye alla sidaasuu yihi qul waxaad tidhahdaa kullun insaan la arkaba yacmalu wwuu camal falayaa calaa shaakilatihi isaga jidkiisa iyo muxuu ahay dariiqadiisu yuu ku camal falayaa fa rabbukum rabbigiinna aclamu ogaansho badan biman qofka huwa isaguba ahdaa hanuun badan sabiilan xagga jidka wayas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilaa marka aayaddanna waxaa la yidhaahdaa sabab nusuulkeeda iyo siday ku soo degtay yahuudi ayaa waxay yidhaahdeen nabiga weydiya calayhi salaatu wasalaam saddex waxyaabood weydiya ayaa yidhaahdeen hadduu saddexdaba ka jawaabana waxaawy rasuul ma waxaa weye rasuul ma aha hadduu saddexdaba ka jawaabi waayana rasuul ma aha hadduu qaar ka jawaabo qaarna uu ka jawaabi waayana waa rasuul weeye marka sidaas ayay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay weydiiyeen oo waa kan cabdullaahi ibnu cabbaas waxaa laga wariyey marka waan soo marray hadda ka horna waan soo marraye waxaa weeye waxay weyd waxaa saddexdaas weydiiyey yidhaahdeen mid waa ruuxda midna waxaa weeye ahluka waxaa weeye ahlukahfi midna waa dilqarnayn saddexdoodaa bal qisadooda ha la weydiiyo haddii uu ka jawaabana waxaa weeye sidaa aan sheegnay hadduu kulligood ka wada jawaabo rasuul ma aha hadduu kulligood ka jawaabi waayana rasuul ma aha hadduu qaar ka jawaabo qaarna ka ja hadduu qaar ka jawaabo qaarna ka jawaabi waayana rasuul weeye haddana wax ma ku qaadanayaan waxaan ognahay qur-aanka inuu asxaabulkahfina ka jawaabay dilqarnayna uu ka jawaabay alruuxna waatan oo lagama jawaabino ilaahay unbaa og baa la yidhi waata wuxuu yidhi alle wayas'aluunaka waxay ku weydiinanayaan nebi maxamedow can iruuxi ruuxday ku weydiinayaan wayas'aluunaka can iruuxi qul waxaad ku tidhaahdaa alruuxu ruuxdu min amri rabbii rabbigayga amarkiisay ka mid tahay marka culimmadu aad bay waxaa weeye annafsu waaruuxu ma isku mid baa mise labay kala yihiin aad bay muxuuaha isuguyay isugu hayaan yas'aluunaka can iruuxi qul waxaa tidhaha alruuxu min amri rabbii rabbigayga amarkiisa ayuu ka mid yahay waxay u jeedaan xaqiiqadeeda maxay tahay waxaa la yidhi ma oga ilaa rabbigeen unbaa og wamaa uutiitum la idinma siinin min alcilmi cilmiga xaggiisa ilaa qaliilan in yar unbaa laidin siiyey walain shi'naa lanadhabanna bialadii awxaynaa ilayka huma laa tajidu laka bihi calaynaa wakiilaa aayaddana waxay sheegaysaa nabigeenna ayaa waxaa laleeyahay ilaahay haddii uu doono qur'aankan wuu kaa tirtirayaa hadduu rabo quluubtaada yuu kaa tirtirayaa wax kuu soo dhiciyo oo kuu soo celiyana ma helaysid laakiin ilaahay naxariistiisa ayaan kuu dhaafnay inuu ahaado maxfuud oo laabtaada iyo asxaabtooda laabtooda ku jiro waxa qur'aanka saa uu u leeyahayna waxaa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam in uu ogaado maqaamka maxmuudka ilaahay khaatama alambiyaai waalmursaliin sayid almursaliin intaasoo dhan inuu ka dhigay maqsuudka aayadda looga jeedana waxaa weeye nabiga waxaa lagu galladaysanayaa qur'aanka waxaa looga digayaa inuu qur'aankaa ku gabadfalo khitaabka lahu calayhi asalaam waalmuraadu ummatahu ummaddiisaa loo jeedaa alla wuxuu yidhi walaa in shi'naa haddaan doonayno yuu yidhi alle lanadhabanna waan la tegaynaa biladii kii awxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga aan kuu waxyoonnay humma markaa ka bacdi laa tajidu ma helaysid laka adiga bihii qur'aankii aan kuu waxyooday calaynaa korkayaga wakiilan kula tala saarto oo qur'aankii kuu soo celiyo ma helaysid ilaa laakiine taragnaahu waan dhaafnay raxmata naxariis oo min rabbika rabbigaaga agtiisa ahaatay ayaan qur'aankii quluubtaada iyo quluubta asxaabtaada ayaan u dhaafnay inna fadlahu ilaahay fadligiisana kaana wuxuu ahaaday kabiiran mid weyn buu ahaaday qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow la in ijtamacat alinsu waaljinnu insigii iyo jinnigii hadday kulmaan calaa an ya'tuu inay la yimaadaan bimidli haada alqur'aani qur'aankanoo kaleeto laa ya'tuuna ma keeni karaan bimidlihi isagoo kale ma keeni karaan walow kaana haba ahaadaba bacduhum qaarkood libacdin qaarka kale dahiiran ku u kaalmeeyey jinni iyo insi iyo kulligood hadday isu tagaan qur'aankanoo kale ma keenayaan marka haddayna keeni karin waxa ay u leeyihin waa saaxir iyo waa kaahin iyo waa shaacir iyo asaatiiru alawaliin wax la fahmi kara ma aha walaqad xaqiiqee sarrafnaa waanu gedgedinnay linnaasi dadkii fii haada alqur'aani qur'aankan oo kana min kulli mahalin maah maah kasto iyo tusaale kaleba waan u gedgedinnay fa abaa wuu diiday akharu nnaasi dadka sida ay u badan yihiin ilaa kufuuran gaalnimo ma ogiyo wax kale oo dhan way iska diideen marka waxaa weeye wa qaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lanaa min alardi yambuucan marka aayaddani waxaa weeye sababu nusuul aad iyo aad u dheer ayaa sabab ay ku soo degtay ayaa jira waxaa weeye uu alla subxaanahu wa tacaala nimanka nimankaa gaalada ah madax adaygoodii baa lainooga sheekaynayaayo cabdullaahi ibnu cabbaas baa wuxuu wariyey ru'asaa'u quraysh baa kulmay kacbada agteeday ku kulmeen waxay yidhaahdeen maxamed waxaa weeye u dira oo la hadla oo la dooda xataa tucdiruu fiihi ilaa ad muxuu ahay aada u cudur daartaan fabacathuu ilayhi ina ashraafa qowmika yaa qad ijtamacuu liyukallimuuka fa jaa'ahum sariican wuu u yimid waxay moodi inuu khayr soo wadaan wa kaana xariisan calaa rushdihim inuu hanuuniyana wuu ku dadaalayay mar haddii la yidhi nimankii ugu waaweynaa ee qoomkaagii yaa meel fadhiya horay buu nabigu ka ajiibo wuu baxay fa qaaluu waxay yidhahdeen yaa muxamed innaa wallaahi laa naclamu rajulan nin oo min alcarabi carab ka mida oo adkhala calaa qowmihi maa adkhalta calaa qowmika waxaad qoomkaaga u keenteed usoo aad soo gelisay cid soo gelisay annagu ma ogin laqad satamta alaab aabbayaashii waad cayday wacayabta diina diintiina waad ceebaysay wasafahta alaxlaama caqligiina safiih baad ka dhigtay wafaraqta aljamaacata jamaacadiina waad kala geysay fa in kunta haddii aad tahay inamaa ji'ta bi haada litatluba maalan jacalnaa laka min amwaalina maa takuunu bihi akharunaa maalan xoole intaan kuu kulmino yaa ka noogu maal badan baad noqon wa in kunta haddaad tahay inamaa tatlubu sharafa fiina sawadnaaka calaynaa sayid baanu kaa dhiganaynaa wa in kaana haada aladii ya'tiika ra'iyan mid jinni ahoo aada arkayso oo kuu imaanayo taabic min aljinni hadduu yahayna badalnaa amwaalanaa xoolaha annagaan bixinaynaa fii talabi tibi wax ku daweeyo xataa nubri'aka minhu ow nucdara fiika faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam maa bii maa taquuluuna waxaad sheegaysaan oo dhan anigu iguma sugnaa maa taquuluuna maa ji'tukum aniga idiinma imaanin adlubu amwaalakum xoolihiinna ma rabo wala asharafa fiikum sharafna idinkama doonayo wala almulka calaykum inaan boqor idiin noqda ma rabo walaakina allaha ilaahay baa bacahanii isoo bixiyey ilaykum idinka rasuulan fain taqbaluu minii maa ji'tum bihi waxaan idinla imid haddaad aqbalaysaan fa huwa xadukum waa dheeftiinii fi dunyaa waalaakhira wain tarudduuhu calaya haddii aad igu soo celisaanna asbiru anigu waan iska samrahay liamri illaahi xataa yaxkuma allaahu ilaahay inuu ilaa uu ka xukumo beynii wa beynakum faqaaluu waay waxay yidhaahdeen yaa maxamed in kunta haddaad tahay hayra qaabilin minaa maa caradnaa wixii aan kuunba dhignoo dhan haddii aad diiday faqad calimta waad ogaatay annahu laysa axadun min annaasi dad oo dad ka mid a oo adyaqa bilaadan inaga inaga dhul cidhiidhisan walaa ashadda ceyshan minaa ama inaga yacni xagga nolosha ay cidhiidhi ku tahay fasal rabbika rabbigaaga noo weydiy yuyasir ha sahlo lanaa annaga haadihi ha socodsiiyo haadihi aljibaala wayajrii lanaa hanoo socodsiiyo anhaaran webiyaal wayabcatha man madaa min aabaa'inaa ambiyaalkaniga tagayna ha soo nooleya xakaa nas'aluhum axaqun maa taquulu waxaad leedahay wasalhu waxaad su'aashaa an yajcala laka inuu kuu yeelo janaanan beerooyin iyo wa kunuusan iyo bengi iyo wa qusuuran saro oo min dahabin wa fidatina oo muxuu ahaayey tuqniika cannaa aad naga deeqayso fa anzala allaahu ilaahay aayadahanuu soo dejiyey waxaa weeye sababu nusuul kale oo suuradda dhammaadkeeda aan ku arki doono waxaa weeyaan rasuulku wuxuu ahaa inuu isqariyo mako idaa sallaa biasxaabihi waxaa rafaca sawtahu bilqur'aan fa idaa samica daalika almushrikuuna hadday maqlaan sabu lqur'aana qur'aankay caynayeen iyo waman anzalahu qur'aanka allihii soo dejiyey iyo waman jaa'a bihi ciddii la timid faqaala allahu caza wajalla wuxuu yidhi walaa tajhar bisalaatika salaadaada hala jahrin walaa tukhaafid bihaa hana siraysanin wabtagi bayna daalika sabiilan waxaa weeye jid u dhexeeya samaysta intaa alla wuxuu yidhi marka wa qaaluu waxaa yidhaahd nimankii madaxdii quraysh oo isa soo urursaday lan nu'mina kuuma rumaynayno laka adiga nebi maxamedow xataa tafjura ilaa aad nooga burqiso lanaa annaga min alardi dhulkan dhexdiisa jambuucan waxaa weeye ilo ilaa aad soo burqiso ow takuuna ay ahaato laka adiga jannatun beer oo min nakhiilin timir ah wa cinabin cinab ah oo fa tufajira aad haddana burqiso alanhaara webiyaalka khilaalahaa beeraha dhexdooda tafjiiran burqin aada soo burqiso ow tusqida aada soo dejiso assamaa'a cirkii kamaa zacamta saad sheegatay calaynaa annaga kisafan qidcooyin oo cadaab ah oo marka muxuuaha nalagu cadaabayo haddaan ku rumayn weyno oo waxaa weeye in nasha nakhsif bihim alarda nusqid ow nusqid calayhim kisafan min asamaa'i taasoo kale ayay yay xiganayaan ow ta'tiya billaahi ama ilaahay aada noo keento iyo waalmalaa'ikati malaa'igta aada noo keento waxaa weeye waalmalaa'ikati qabiilan iyagoo cayaan ah iyagoo muxuu ahaayey muqaabala cayaanan fa naraahum aan arkayno oon iska soo horjeedsanno ow yakuuna uu kuu ahaado laka adiga beytun beyt oo min sukhrufin waxaa weeye dahab iyo dhagax iyo mushayadun cadiimun min dahabin laa min xajarin ow tiin guri oo la xarxardhay oo dahab lagu dhalaaliyey waa inaad leedahay aw tarqaa inaad fuusho fi samaa'i cirka walan nu'mina liruqiyika fuuliddaa xataa kuu rumayn mayna xataa tunazila calaynaa ilaa aad nagaga soo dejiso kitaaban kitaab naqra'uhu aanu aqrinayno intaasoo isma ayna daba dhigin soo waxaasoo ma ayna dalbin qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow subxaana waxaa nazahan rabbii aniga rabbigaygaa nazahan qul subxaana rabbii rabbigayga waa nazahan yahay waa la yaab waa tacajub iyaga cinaadkooda subxaana allah yoo kaleeta weeyaan marka qul subxaana rabbii hal kuntu anigu miyaan ahay ilaa basharan bini aadam rasuulan oo la soo diray ayaan ahay ee waxan oo dhan ood isa soo daba dhigteen maa ana ilaa rasuulun min albashari ilaahay baa isoo diray muxuu yahay diidadan iyo madax adeygan iyo waxan iyo aayado keentun waxay tahay wamaa manaca annaasa ilaahay marka runta meeshay u socdaan buu sheegayaa wamaa manaca annaasa dadkii kan uma diidin waa meeshaan in badan ku soo celcelinay oo nimankanu in rasuul bashar ilaahay ka dhigo kuma qanacsana wamaa manaca annaasa dadkii uma diidin ay yu'minuu inay rumeeyaan id goortii jaa'ahum alhudaa hanuunka uu u yimid ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen ma ogiye abacatha allaahu ilaahay maa soo diray basharan bini aadam rasuulan oo rasuul ah miyuu soo diray inay yidhahaan taasaa u diidan inay soo rumeeyaan qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow low kaana hadduu yahay fi lardi dhulka dhexdiisa malaa'ikatun malaa'ika taasoo yamshuuna soconayo oo mudma'iniina xasilan lanazalnaa calayhim min asamaa'i malakan rasuulaa hadday waxa dhulka joogo oo deggan oo ku nool hadday malaa'ig yihiin waxaa loo soo diri lahaa malag iyaga oo kale ah saakini al ardi hadday malag yihiin malag oo iyaga ah unbaa rasuul looga soo dhigi lahaa laakiin seebaa ruux bini aadama dad bini aadam oo ahlul ardi ah seebaa rasuul oo haddana idinka oo bini aadama rasuul jinsigiinaa la idiin soo diraye sidee baad u dalmaysaan in la idiin soo diro rasuul oo malaa'ig ah sidaasuu yuu ugu jawaabayaa waxaa weeye qul low kaana hadduu yahay fil ardi dhulka malaa'ikatun malaa'ig hadday joogto ay degan tahay malaa'igtaasoo yamshuuna soconayso mudma'iniina oo xasiloon yacni waxaa weye sida in loo noolaado loo baahan yahay yaa mudma'iniina laleeyahay mudma'iniina soconayso oo saakiniina fil ardi oo ku sugan hadday yihiin lanazalnaa waxaan soo dejin lahayn calayhim korkooda min asamaa'i malakan malag baan ku soo dejin lahayn rasuulan oo rasuul ah qul waxaad tidhaahdaa kafaa waxaa ku filan billaahi ilaahay yaa shahiidan mid markhaati ah beyni aniga iyo wa beynakum idinka dhexdiinna innahu alle kaana wuxuu ahaaday bicibaadihi khabiiran kii baatin og basiiran oo ogbo oo arkayuu ahaaday haadaa wabillaahi towfiiq darsigiina halkaa joogo